فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa warasyada qodobadaan caawo idinkuga hayno waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsan dowladda federaalk oo muqdisho lagu dilay iyo laba askari oo loogu dilay shabeellaha hoose askari keyaan ah oo ay mujaahidiintu ku dileen wajeer indheergarad ka hadlay xoolo udxiyo ah oo uu maamulka jubbaland siiyey askarta kenya beesha geladle ee walaayada godo oo ugaas ku duubatay gobolkaas iyo xildhibaanada oo mar kale dagaal siyaasadeed ku bilaabay farmaajo waa mar kale iyo dhuuxa warasyada لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي mar kale dhegaystayaal waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aan ku bilownay waxaa maanta degmada yakshiid ka dhacay weerar lagu dilay sarkaal ka tirsan dowladda federaalka weerarkan oo ka dhacay degmada yakshiid ayaa waxay mujaahidiinta al-shabaab ku dileen sarkaal ciidan sidoo kale weerarka miin ah oo ka dhacay meel u dhow namber lixdan waxay mujaahidiintu ku dileen laba askari oo mooto watay waxaana ay ka qaateen mootadii sidaas si la mid ah weerar qorshaysan oo ka dhacay tuulada konton oo hoos tagta wajeer waxay ku dileen askari kayaan ah tuuladan ayaa waxaa haysta ciidamo kayaanti ah saasoo ay tahay waxaa si qorshaysan looga khaarijiyey askarigan weeraradan ayaa ku soo aadaya iyadoo xalay fariisamayaasha ciidanka kenya iyo kuwa jubbaland ee jubbada hoose lagu qaaday weeraro safmar ah waxaa la weeraray kulbiyow taabto hoosingow afmadow baarzanguni cabdila biroole iyo meelo kale فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
maamulka jubbaland ayaa laba gaari oo waaweyn oo arisida ku wareejiyey ciidanka kenya ee haysta kismaayo iyo duleedkeeda waa xoolo laga qaaday ganacsatada oo udxiyo ahaa iyadoo lala agmaray dadka tabaalaysan xogta warkan waa uu qariyey maamulka waxaase baahiyey kayaantiga arrintan waxaan ka waraysanay afhayeenka golaha nuqabada soomaaliyeed nabadoon ismaaciil haaruun ugu horreyn waryaheena abuubakar ayaa weydiiyey sida ay u arkaan arrintan bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah adeer marka hore ilaahay baanu mahad celinaynaa mahadaan bilow iyo dhammaad lahayn marka kale waxaa la yaab iyo arrin aada loola fajaca ah wararka ilaa maanta ilaa shalay iyo daraadda laga soo sheegayo magaalada kismaayo taasoo ah wax aada iyo aada looga yaxyaxo ama wax aada looga yaqyaqsoodo ruuxii damiir islaamnimo ama damiir soomaalinimo ay ku jirtana uusan raalli ka noqonaynin inay dhegihiisu maqlaan balse dad xumaaday oo ilaahay agtiina ku xumaaday diinta islaamkana ku xumaaday wax kasta waa laga fili karaa haddii aan ku soo dhawaado maalmahan wararkooda waxaana soo gaarayay axmed madoobe iyo inta taliskiisa hoos tagtaa dadkii masaakiinta ahaa ee soomaaliyeed ee cid walba lahayd ee magaalada kismaayo joogtay in lacag laga ururiyey weliba lacagtaa inta badan khas dhammaanteed khasab iyo indhaguduudiisa kaga qaaday iyo muruq taabasho lacagtii markii la ururiyey waxaa lagu gadeestay adhi qiyaastii lagu qiyaasay ilaa laba gaari oo waaweyn laba gaari oo waaweyn adhiga lagu qaadaana adhi yar mahe waa adhi badan nasiib darrooyinka dhacay ayaan darrada soo hodotay labadii gaadhi ee adhiga ahaa ee dadka masaakiinta ah ee qaxootigu ka mid yahay laga ururiyey adhi lagu gaday baa ciidanka kenyaatiga la siiyey nasiib darrada labaad ee dhacday waxaa kamid ah gabdho soomaaliyeed ama islaamo soomaaliyeed oo duruufaysan bay gaaladii adhigii qayb ka mida intay soo qabqabteen bay gacanta u geliyeen markaasaa waxaa la dhigay baraha internetka iyo meel walba adhigaa la siinayaa xagguu ka yimid makinya makinyaati iyo askar kiniya iyo kismaayo iyo hareeraheedu adhi u daaqa waa adhigii soomaaliyeed waxa ay ku gadeenina waa adhigii waa lacagtii ay dadka ka xoogeen gabdhahaas intii muddooyinka aba dhibaatooyin baa socday ay samaynayeen nimanka riddada ah dhibaatooyinkaa waxaa ka mid ahaa gaalada kiristankaa ee kinyaatigaa ee dalka ku soo duushay inay beryahan oo dhan sharafta iyo karaamada iyo cirdiga gabdhaha soomaaliyeed inay ku xadgudbayeen si ba-anna ay ugu xadgudbayeen iyaga oo xadgudubkaas salaankii loo soo fuulay uu ahaa murtadiinta uu ugu weyn yahay ninka la yidhaahdo armaajo arigaa sidaasaa loo loogu soo sawiray gabdhaha markaa baahan waa la garan karaa wax wax allayaala wixii la doonay in lagu samayn karaa sidee u aragtaa nabadoonna arrintan arrintaasi waa arrin murugo le waa arrin uurkutaaladeeda le waa arrin cid kasta oo damiir islaamnimo ama ku soomaaliyeed uu ku jiro waa cid arrin laga danqado wey waana ka danqanaynaa waana ka xunnahay arrintaa iyada ana waan ka aargudan doonaa cidda ku samaysay ama cidda gabdhaha islaamka ah foolxumada iyo karaamadarada u geysana insha allahu tacaala wakhtigeedaan la sugaynaa waan ka xunnahay aad baanan uga xunnahay xogta warkan ma uusan sheegin maamulka axmed madoobe uu hogaamiye ee jubbaland kenyaatiga ayaa baahiyey maxaa laga fahmi karaa marka adeer waxaa laga fahmi karaa ilmaha yare faqiirkaa garanaya waxaa laga fahmaya arrintaa waxa weeyaan foolxumada iyo ceebta iyo guuldarrada uu dhex taagan yahay uuna doonaynin inuu sheego intaas iyo in kale oo ka badan oo dhibaatooyina oo uu dadka u geysanayo wuxuu rabaa inuusan dadka indhihiisa tusin gabadh soomaaliyeed adhi la soo gaday gaala intay dhinacyada iska taagto neef walba naag walbana riid lagteeda loo dhiibay ina laysku sawiro waa arrin laga dhinto arrin lagu nool laga noolaan karaba maya waa arrin aad iyo aad in looga dhinto u mudan weeye adeer maxaa soo jeedinaysaa nabadoone adeer waxaan soo jeedinayaa dadkan waa la dhibaataynaya ummadda soomaaliyeed waa la dhibaataynayaa in xun oo axmed madoobe kamid yahay baana dhibaataynaysa dhibaatadaas ummadda soomaaliyeed in laga dulqaado oy soomaalidu iska dulqaado oo wixii iimaanle iyo wixii diinta ilaahay aaminsanay intay kacaan meel kastaba ha joogeene qofka inta la qaato khasunaasiintaa ee waxna kuwa madoowey kufaarta ay yihiin waxna murtadiyiinta muqalladada ku dhacay ay yihiin in la iska celiyo oo eeryada xun ee gumeysiga islaamku iska korkaado oo dadka islaamka inay iska korkaadaanu u dardaarmaynaa oonu u sheegaynaa waana la iska qaadi doonaa insha allahu tacaala iyada oo la kaashanayo libaaxyada mujaahidiinta ee maantaba madaxooda guraya koob iyo toban goobood baa xalay lagu weeraray jubooyinka kaasina wuxuu ahaa nabadoon ismaaciil haaruun
وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka dhuuxa warasyada beesha geladle qaybteeda degta walaayada islaamiga ah ee gadow ayaa dooratay ogaas cusub munaasabad aad u ballaaran oo ka dhacday deegaanka cilcilaan ee gobolkaas ayna kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo marti sharaf kala duwan ayaa lagu caleema saaray ogaas macalin xuseen maadi xasan haddaba dadka ka hadlay munaasabadda waxaa ka mid ah ogaaska beesha macalin weyne ogaas biyey malaaq axmed bismillaahi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa man nabiy bacd asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bacda taxiya nafteyda naftiin waxaan udaarmayaa cabsida ilaahay mahad dhammaanta waxaa iskale ilaahay ilaahaasu nagu galladaysay nimcooyinkiisa faraha badan aan la soo koobi karin ay u weyn tahay nimcatul islaam haddii aan islaamnimo jirin ma la heli lahayn maanta waxaan haysano taa waa mahad oon ilahay ugu mahadinayno midda labaad waxaan haddana mahadinaynaa walaayada islaamka xarakatu shabaab almujaahidiin u sareeyo amiirkeena abu cubeyda xafidahullahu khaasatan ee walaayada gedo ee iyadana wakhtiga ku bixisay iyadana waa u mahadinaynaa waxaa mahad iskale beesha geelale ee xafladdan qiimaha badan samaysay nooguna yeertay annaga aan soo ajiibnay iyadana waxaan leenahay jasaaku allahu khayr wajsaa waxsan allahu ileyh ta markaan doga baxo marka hore waxaan leeyahay laba qodob inaan ka hadlo mid waxaan kula daarmayaa beesha geelale midna waxaan kula daarmayaa ugaaska cusub ee la doortay haddii aan ku hormaro beesha geelale waxaan leeyahay beesha geelale waa beel maanta degto walaayooyinka inta badan ee aada u baaxad weyn waxaana leeyahay marka hore ninka mas-uulka ah ee mas-uuliyad aad u dhiibteen in shaqada lala qabto haddii aan lala qabanin qofku waxa moodi karo qofka marka uu cusub yahay ritiga hadduu leedyahay oo rarka ku cusub yahay macnaha ma la hariga looma saari karo laakiin markii uu rar barto waxaa waa inta la raro ayaa lasii deegi karaa ninkan wuu cusub yahay shaqadan waa ku cusub yahay haddaan waxaan rabaa waxaan rabaa inaan laga hoos kicin ee wax lala qabto la gaarsiiyo meeshii uu ilaahay ugu talagalay mas-uuliyaddan waxaa waaye ninkan shalay ilaah u dhiibay mas-uuliyaddan waxaa waaye mas-uuliyadda ilaahay u dhiibay waxaan u sheegaynaa in aad ku garab gashaan idinkaa doortay idinka horna ilaaha doortay markuu ilaaha doortay ee samada laga doortay aad idinkuna doorateen marka waxaan rabaa inaad adeecdaan wa adiicu llah wa adiicu rasuula wa ulil amri minkum marka waxaan rabnaa inaad dulqaada la sameeyo ninka mas-uulka ah ee ugaaska cid ay doortay waxaan leeyahay ilaahay ka cabso marka hore ee ku xukun qabiilkana kitaabka iyo sunnaha waxaad ogaataa inaadan ahayn ugaas geelada keliya ee aad tahay ugaasyada muslimiinta aad ka mid tahay nin kasta oo muslim aan aad u tahay mas-uul ee ha noqonin ee reer hebel ayaan waxu ahay meesha ayaan lasoo dhaafin intayaan la marin waxaan ku leeyahay ilaahay kaga cabso mas-uuliyaddan ilaahu kuu dhiibay inaad mas-uuliyaddan si loogu tagaa ugu soo baxdid ninka wax dulminaya ee qabiilka ah aad qabatid kan kale ee qab- ee deriska ahna aad qabatid meesha geeladle waxaan leeyahay marka hore iyo muslimiinta oo dhan inuu ilaahay qaweeyo ninkana mas-uuliyadda ee uu ilaahay la qaado annagana waxaan leenahay soo dhowow waxaan nahay walaalaha muslimiin ah waa kula shaqaynaynaa gacmo furan ku soo dhowow intii aan ka- qaraankahayga aan ku dhaanana waa kula shaqaynaynaa waxaan leeyahay soo dhowow gacmo furan ku soo dhowow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale munaasabada lagu caleema saaray ugaaska cusub ee beesha geledle waxaa hadal kooban ka jeediyey manuur macalin cali oo ah wakiilka ugaaska laysaan ee gobolka gado الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ولا ليال إلهي ما هذا ما أنت أسكول ما هذا سو لن كوبكر نعمة الإيمان والإسلام والأمن إلهي كني قال ذي سياق إنك ما هذيان ما يبون أود ملين إنتون كوين إلهي نقدري إلهي قاس نقدري يا إنك ما هذيان ما هذا لما ما يبقى أسكول بعد الحمد لله ee dadweynihii ninweri oo kulankan xafladan eedan qiimo badan oo lakadoradow munaasabadii lakadoorada lahay malagi ee beelle reer geeladle tafadala lena hadhawaayan eeda angmaadsinyoon maybu aha meysha adiku enahata malaga oo iskuleta beelle reer geeladle oo hatana mayla raayusa sii wanaag ee sharaf leh lacaka xuli ya may oo mayrnay oo hakahullay oo intishaanti hadhawaayan unin maylena malago hadhawaw mayana nuqubadii koo horreeytiyana hadhawow ee may ataa malaag muslimiinta ku mid ah oo soomaaliyeed may la koonfaday in aad nagata malaag nabadeed may lakiin ku baahanyaa in aad dariska ha hariirida muslimiinta guud ahaan horta hariirida darasyada hariirida ee may la raayusa ee iska hirta muslimiinta dhammaan horta ee may ataa mas-uul guud iyo ataa mas-uul muslimiinta ku mid ah ata ee horta dadkii roogina saasaha kiin dhawaayana madiunana ee may kale indirdaarmay beelo oo malaaga hadorati jazaahu llahu khayra jazaa malaaga ilaahay xafdi may lana malaagii la shagayay doom may la rahay sidii ba- meeldaad eh, meeldaad mari may la rahay daa mayaal meeldaang marina may la rahay doomka deen doog horaan baa may la rahay may hoobsadeen mas-uuliyiintii khayr allah siiya ama alaaqadii ama culmadii ilaahay isa arhi rasuulshiisa arhi walna arhi Eh, jazaa allahu khayr jazaa miisaanka xasanaad allah saar kelmaadka oo oo may la rahay iswanaaga badan ay tay malaaqada horta ay sheegaan yoon kamaasiin saasley anina rahay madi meelmubaa magaadahay hadhowaaw yelena malaagow hadhowaaw may kale ku codsaday bulshadii oo is mas-uulka ahaaytay hadoorati ini mayla raayo lankushireys walan weela korn yaada madagin giliibaan wal siin sheegay anina siinka naga lankusiga hal garab gobodoy hal la shaqeeyoy si daacada halan la shaqeeyoy si wanaagana halan shaqeeyoy mayba waa adduunka geeg horumar adeeri mayba waa xag iyo baadil iyo dagaalamahayan ilaahay yaa ka mahadsana xag iyo kormara doon baadilna hoose jara doon insha allahu biidn illahi tarii Eh, may buu ahaa eh, may la faday xaggaas ninka shaqeeyo lanka kaalmay lanka kaalmay garab la kasii ubsiina la talada dadka oo ahlul aqliga kala talada oo beelo ku dhaladay la talada shileys walan goosan mar walba shuruuda badi wa shaawirhum fil amri yaler shuruuda inay badiyna ku codsade marka waqtigana gaabanyi akhyaar badanna may la raayusa malaaqa badanna sugahayan waqtigana wal rooga jazaahu llahu khayr jazaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu munaasabadda ayaa waxaa sidoo kale ka hadlay wakiilka ogaaska guud ee beesha geledle maday kuule بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم الحمد لله إله كما هتسن الله جيك مناسبة أن كلمي أنا أوعى في ما تقبنا مسلمين أنا الله أنتني كلمي ما هنغان بعد الله ما إلي ما هنغ فداي آه، حركة الشباب المجاهدين أو نظام كان سأن قرحون هدي أردي bacdallah imaan mahadnaqfaday walaayada geda oo ku shaqayti nidaamka bacdallah baadina maan mahadnaqfaday maxaafadada baardheer maxaafadadaas macalatuule iyo antanka mahadnaqfaday may kale meelanka mahadnaqfaday dhammaan wali nuquba e waxa ku qeybgali manaasabadan oo si quruxdan leh oo yoona si marana dardaarankan qayimka aan ku hadaleen yoona maylana jazaakum allahu khayru ljazaa seenka mahadnaqaan markaa meelamay waa ku hadal faday lama nudqe Eh, inti aan gudagalna naqiibada intuu haddii ku hadalay dhammaantiyo maylanaaha kollay sheegdeen naqiibka inaysan siin kuma deyi maylanaa inaysan hadhawaytaan si wanaagana ha ka dhawaytaan ee neef shiixaan aan liinweelne ee gaaska liinkadhoon kaftane wata laakiin may hakamaadnaga marna taas maylana inaysan naqiibkii xerigeliidaan sin wanaagsan aan la shaqaytaan ee tankala lama nutqa inta ku kadala fada ee nuqdada guud oon ku faa'iidaysataa bulshada anta ka kulanti lamada nutqa waana walka naqnaqada meeliinbanaanba male koow naqiibka la dardaarme kuley wal culusa la ka saari mas-uuliyad culusa la ka saari dadka la kiin saarayna geeladow kuley geeladana isla gorodaan unuba maran ana mas-uulan ana walaalmayka lahaa dadka isku mashquuli haddii baadan mashquulina yooba ka mashquuliyo doona may ka mashquuliyaas diinshow ka mashquuli haddii aad aan weelna marna diinshow aan ka mashquulin may suguna ini todobaad aan roogi doona laka mashquuliya maqaaqana tuugii laku bilaawo doon laakiin may ka raay mashquuli diinshow ka mashquuli cadaaladna fal naqiib ibraahim baa ku hadalay oba dhurusu baan dardaarama anan hebilo wardheer walay kala heri adina ogaawa ka ree marka maykalaa horta taas ma inku gudube naqiibka iyaan gudube tan kale bulshadii wala doorati walaal isin shaaw dheego hayta mayda siinka oogay xujo isinka oogi antagna markhaati siinaya mas-uulka la shaqeeya hooba hadda galabta markii la dhaqaaqo ogaas intay artoona la muleeb lishoora kiilada soo koree fadeer macquul ma ah may la fadee naqiibka in la shaqeey laa adeeca ma dhiyo doonta lan walaaba in wal isu fadaa unsuubi mawaailo korgaadirmaka ah marmarna garta kiijiifadasarika anaanade mar xagaa la koofaday xagaa koo qaada doona maylasin kufada in mas-uulka la adeeca lala shaqey tan kale may dheegaay naqiibada dhan dheegaay ini oo lankii walma marne ini walla sii kuli ini diyaaradeen baan maleeyan taas ini la diyaari ini walla sii doono iidanka malee tan intaan ku gudube yaan may lahaa walaalayaal gee walaab antan qarashe galeen antan waqti ee gelideen may siin lanaa naqiibka ini lama galniyad niskijey lankana lan hadna cuseebo mas-uuliyaddii baa marna haddaleebka cusub walbadna la kula kulma in liin sabar oo la fade liinka degdegn tan intaas are tan kale may lanaaha may ku hadal fade inta un ku faa'iidaysa fadeey bulshada muslimiinta ee wali martahaad wali kala dhati ontaga kulmi jihaadka walku sheekooy qodob in ku banaan ma leh laakiin jihaadkii lay ku mid ayaaneen may ku may ku hadal fadeey walna ragaadiyu hay unuunan ku warqom shaygu xootil araa walna ragaadii askunka oo gaaladaha ku iskumumaasona meyla ku kooyohay unuuna walyar ma hadda ini idooyin dhomba goxootiga jaraan suurgale ma aha goxootiga markan walaalka suubiyohay walyar ku faalooda fade goxootigii fiskilka suubiyohay wali inta lakula tabi oo khuraafadtahay inta laku baaba meylaalka suubiyohay may kale haddina kusii korori hay-ado ofiskahaas leybka shaqeeya waan dadka dhiirigeliyaan goxootigiya ku jiraan balaamay megal dharaantiyo oo dheelaya laleeyay wala sawiree lacagaalkas biyohay may laleeya hay-adaa kooyt oo dadka la kufsiday ku shaqeeya ku socna leh balaamayti la kufsida qooyaas walbaare todoba boqol dollar la siiya tii la kufsiday wala sii balar tii hartay in rugnay may suubiyaas qolin soomaaliya hay mayn suubiyahana balaamayti oo uga reegsheel la bari haraabtay baasi wala kufsiday leh lan todoba boqol dollar miiliyaal tii liin rugnay hartay shanta beerka falaa may suubiyahay ya may suubiyaas hadana may lagu diyaariyo hay inay kaado lagu halo leh may suubi doonto markan feeskiya inay walhabaay tuu walaalayaal horta meelin oo dagaalka nimankan oo marana la karaysaday qoriyada haysaa macnawiyan haysiyaan dhammaati laakiin unin abuuruhay halaal marna meel aray markan haar olol gali unin iska naqdo doon fiskigaasaa dhani abuuruhay qaxootiga intaasa laka suubiyohay wanaag kale meelama ku jara anamaysiin aray qaxootigi umudi halku la hadaloo halaa naqoy abuur gaali meelalka suubiyohay hob aqoon maadiya fadeelad manhaj oo diini ah حركة بعد يارد ميل اسكول برنا اسكول لك أن كفرنا عن ملاد ديني واي حكون أكس أولاد أمرنا اسكول لك إسلامك مرنا فرودان صوب سده لكن جحود إتكو جرت لك هاي هاي ها بكرة بلا ميت مرنا هرب ولا بتطبق ولا لسيه أدين أنت أكو رقد ولا لا ضان ما ينقلا ولا جرده مرنا ورد تان أو نطقة يا ما يفضى إن يسين كفاية يسد يكونون كي مرنا كشيء تان وانا كل حب أنك دبل أون هاي ستوك مدد والكست أول شيء أنا ما يلكشانه حقه هتي يلكشانه هاي fiskeyga meel ku socda maybu ah wal oo link dul qaado kormee markan taasna intaan ku faa'iidaysada ilaan maynu ku hadalaay codka oo suldaanka maadaama marna cudur daarday jirinyi intaasa ku hadalaay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu munaasabadda lagu caleema saaray ogaaska beesha geladle ee gado ayaa waxaa gabay ka soo jeediyey mid ka mid ah abwaanada ka qayb galay munaasabadda awalan nafta iyo nafta walaalagay muslimiinta ma in dardaarmay sida hore idinka la dardaarmay alla subxaanahu jalla waala obsashadiis oo ah fataqullaha masadactum wasmaw nafta iyo nafta walaalagay muslimiintaba sidaasa aan dardaarame lankama ila raayi shaah xasan qeybyaha warka dadkoodil amba magaagoonka weera ko ugaas hebel yaa lahaay koona maya raay sheek hebel yaa lahaay warkana meedle qiimada ku leey haqiiqadii sheek hebel dhan shee qiimo eed badan qiimo badan ku leey ogaasow ulees badan alla ka saari ilaahay keen fududaay ducaakay kaalmayaan in alla keen fududaayo ya ilaahay keen ku barayaan midda kale may keen tilmaamaan in aad alla unku obsatoo mas-uuliyadda ilaahay aad unku obsatoona keen tilmaamaan sababta oo ee afar godob haddii ada waayta adi mas-uuliyad is waayta afartaas godob haddii ada waayta horta alla aridiisa kooyas alla aridiisa hobkoyta adii mas-uuliyad is dhaafta afartaas godob godob kumid eeba haddii adan waayna afartaas godobaada galanta ka haytoona mas-uuliyad ku dhimadaas ini ada mayla raay jinno ka helamoshi ini ada adaabka ka mudutoona mukuyaabta hatan xifdu amaana وصدق الحديث وحسن الخليق وإفضة في ضوما أن تاسدي هذا الكوهلة مسؤولية جنيك جلاس أدلنا مكين يبدو ومتنا مكين يبداس أدلنا هو بكي رال نقد أنت كلام جودي أجي كويا حفظ إمانة كشجعي إمانة ذلالي وصدق الحديث كشجعي رنت الشك وحسن الخليق كشجعي دبأ وناكسن ومتكلا دقن دبأ وناكسن ومتكلا دقن وإفضة في ضوما حلال أغنى نقول أدونك إيو آكرة تنفع أساسداسو marka tangantaas lebanku gudbaana mas-uuliyaddin sahatananeen sheegi doongu reer soomaaliya miha non kasaase dhoofitaanga kasaase dooma marka la rahow lanka mayla raay badda marka usiseeda badda miski dhahridow doonti waata leere doonti waata marka usileemayba asbaabangata doonti ini lika gudbo asbaabangata inikii lamaashawto ad ka dhimatoon asbaabangata mas-uuliyadda ini jini lika deer asbaabange yaangata ini adaabdika deeroon asbaabangato walayaadu bilaahi ilaahay kuu badbaadi adaabtiis kasta oo mas-uul ahoo muslimeena ilaahay ku badbaadi ini mas-uuliyidiyo adaabka mududan ilaahay ku badbaadi sidaasadleena tan kale insha allaahu ee magaagii shahasanka weeraya insha allahu iyo walku galaana tixida gabay iyo guurow geeraar iyo heeska gebley i iyaaro la tumo waaba gaandhoora wata aan ku gaabsaday dhammaan godadka suugaanta halkii aan ka gabraarin jaree galabta roogda weli garaada hadalay goore ee yaamba magabawaso taarikhda watan buugla gilaawe gadaafida adduunyadana allaangelinba eengu gabigana ma dhaafo karo waaba gogdanaasidi geel irmaanhaan insha allahu untuma galaangal iyo gogoldhiga gabiga weli gudumiingal haddii gabagii aana gudu angalo guntu reewin goboladun degaasa takastabiyado ganaanha ina gorgorsanta guntu geeladli walayka gorgorsanta haddii aana galo guntu geeladle gaangwiinin iyo sagaawanamo guntu geeladle saasa ka gorgorsanta guntu geeladle maybaa ka gorgorsanta geeng iyo tirabadiin guntu geeladle gaarangete giirlo aad ogi saaranhayna gaas iyo shaare garoor iyo suba guntu geeladle gaarangete garsfuurid i garmaauuray guud gadaali guurow kiinan gowraar gabal e gurbaan afartiya gaarood gunto geeladli gaarangata gaalbuudli iyo gaalweger gamaas iyo majar obakorow gunto geeladli gaarangata gabiito gaada dhooradaase inaana gamaasi guru kutabiigneen goroteena geeladle dhammaantiis may gaarangata gobonamo iyo sagaawinamo gaarangata lanka haddii usagaajaysinyo guriga geeladle usukooy haddii gereyta waayo gabartoodle inka kooyta gabartiyeedee gabaray gaajaysiinu saar gogolaana kaasa godobka ambuuyas gereyta guriga haddii baliinka kooy gabarrikiin guuriyaase gaalna gundudaha kiinkiraase gaabanow erinkin waaba kiin gooriaya gunto geeladle mayba godobka ata gurbaangiya gaarang ata gobola gowkan roogda lanki gorodaa gordeeyo sidii isin gorotaan gunto geeladle antaha ka gebagebaaye may waleer ku sheega faday insha allahu gunto geeladle inaanan dardaarama faday ingaaban oo dhanka odige inaanan dardaarama fade dulma diinta satarima shay la daawadow darig mid ee eebineen diray lamadiinglan la dhiki majaro dunidan korshee darig mid ee waa eebineen diray mayba siin dardaaramay dog isinlay doorateen dojay haddii diidaan dayus lubamiidina oo dembinaan hayna dulma diinta satarimaha shay la daawadow dogi oo isinlay doorateen dojay haddii isin diidaan dayus lubamiidina oo dembinaan hayna ada oo dalka fadhiido diinta baradaas adow duulanga haddii usahakiiduul doonow ini usikadilo amasekadoho maduunyada koobooba duuga harada haddii ada la dirir wayto mise la dagaalamo wayto dayus luhubamihidiya oo dembenan hayna haa ku sii doran dogi oo isinglay doorateen oo diinka alle ka sugan doojay haddii diidaan dayus luhubamihidina oo dembenan hayna daaro umiga haddii ada rato waaye dabaroogda darinyo ee dugaag dila ada unku dadaalo wali dowlay jeeyto duurha ku reebta wali dooho imee roobka deedahay laya daagsanta marka anka dambayta durdurro wali ada ku dhoorto degana laafiya deega dareersata koli koroska dudumi i daashla kaala marka anka dambayta deega marka fooladaasa makoodahanaadaa soo dadka marka marka fiidka wada gama wada deedaa weli dib ad hanjeedo deego oro fadhiida hiraabto marka waa ka baryo geela dareersada damgashada daraadiya deego waliya doo dhoosho baadanam andurugdu weli maabadan ku dambayna ada ku dabagaadle wali dareeridoba duhurka dabis marka lideeri marka ad dahaada sheente andhadii adlankideyoba faraha ka deegase durbi markii anirikiin dhadloada faraha la damaashaada dambarki ada sugaasi ii aanadii damaada laabtaa ameelka markaada doonata afartii oo dehen walba lanku daarna adow duulanga haddii inkooyo deega koo dareersada haddii ada dirir wayto mise degaalamo wayte dayus dhobo miidiya oo dembenan haayna doggii oo isinglay doorateen oo diinkaad la kasugan doojay haddii diidaan dayus lohbo miidina oo dembenan haayna dulma diinta sata rimeah shay la daawadow dadka islaamaha doo'i daldalag ma deegaso diin aan la deegaye daliil eebbaha niindiray rasuulka niindardaarame haddii ana siin dardaaramo adiicu llaaha wa adiicu rasuula wa ulil amri minkum daliil adlaha niindiray rasuulka niindardaarami maaha derjada adla iyo daaraha firdowsi lankii doonow diinka adla qaadadoy lankii adaabka diida derjada adli daaraha firdowsi doonow daliilka adla qaadado doga doojay adhiyoy dogana mayba aan dardaaramay dabub kale doonay ini ana dulmar oo dogana kala dardaaramo dogow dulma diinta satarima ah shay la daawadow dadkii adalay ka dooradeen haddii ada dulmayda dayusluhba mihiidiya naftatiida dembena aan haayna dogow dareen wala ada la keen dooradi ini ada deriska dulayta mise dastuur i demokuraadiya adan dabaal degda dogow malkeen dooragna dareen wala ada la keen dooradi dogow maybaa la keen dooraday deriska ini ada wanaajida dadkii ada ka doorada ini ada derjaayta dogow wala ada la keen dooraday dareen dastuur i demokuraadiya malkeen doorana dogow dareen wala ada la keen dooradi doono nafta daaraha firdowsa daaglihi keenyoobo dogow mayba kiin dardaarmaana dulma diinta satarima ah shay la daawadow dadka haddii sidii duunya ada latahan dilaal anta adan dirsate doolarki ilaagdi ada dul saarate mar ada dubanta aan daagsa maas i mar ada dumurnay duubku ku furaaso bilaanglay degdi ku siibaasa damiirka haddii ada ka koobta dogow dareen wala ada la kiin doorad intaas ma eh dulma diinta satarima ah shay la daawadow daliil adoo daleelantaala haddii ana ka dareensi dogow haddii dadka duunyada i maalka ada ku dareersata dulmuha ogaaw isku jar daliil adoo daleeluntaala haddii ana ka dareensi wattaqu da'wata madalluumi fa innahu baynaha wa bayna allaahi lhijaab daliil adoo daleeluntaaloha daliilka ada lankiraha daaraha firdowsi dalagareey dogow kudurug dabka adaabka daaraha firdowsi dooroy assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qaybaha dambe ee munaasabadda waxaa hadallo ka soo jeediyey waalaga gado iyo ogaaska cusub ee beesha gedadle waxaase ku horeynaya ogaaska cusub oo la yidhaahdo ogaas macalin xuseen الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه بعد التحية آه والاليال إلهي أمهد أسكالله سبحانه وتعالى إلهي يانك مهد نغان نعموين كيس أو فربضا آه ميبا كمدها جيك ميبا أرغوها walana mardhown aanan aragna weligeyna aanan aragna oo waan yaw layska doortaan aanan aragna ardan deegaankaad un goroogn raayooyin oo fara badan oo dhinyaalka ku teegin iyo aragohay minamay buataasow al iimaanu wal islaamu waay islaamka waay raayooyinkaas marka dad badanna imay ka hoos nooliin raayid oo jaahili ah oo yaa ka hoos nooliin unuun may baa ka hoos noolna raayidda islaamka ah yaa ka hoos noolna laa ilaaha illa allah waay marka saasa argohay geeka marka saas daraadiya ilaahay aan ka mahadyaana ilaahayaa niin waali awood oo una kaweeldhadaana muqomno ee taal una kaweeldhanoona muqomno ilaahay aan ka mahadsan subxaanahu wa tacaala ee taas markiian antunku gubdubo fuma maybaa ka mahadyaanahe xarakatu shabaab ulmujaahidiin oo heer tuulo heer degmo heer gobol ilaa heer xaraka sheekheena abu cubayda xafidahu llaahu anka sarreeyo yaanka mahad nagaan maybaa kale mahad intanku naqeey wafuudi oo ardayada alxamdulilaahi naqiibadii oo meel kasta dhanku kooyeen ilaa jubbooyinka ilaa maarna een meel kasta dhanku kooyeen dadaalsho juhdisho masaafadii dheer oo yo haniin mareen yoona alxamdulillahi wajazaakumullahu khayran aan mahad naqaan maybaa kale meelun unku mahad nagaane naqiibeedii oo macnaha reer geeladla oo anka sarreeyo reega macalan suldaankii kan oo reer geelada yaa usuun intan ku mahadnagay ee maybaa kale intan ku mahadnagay he beesha reer geelada oo aan idoorati ugaaska la sheegahay oo cusubna anu kulay ilankii kulay dad badan oo hadda geeka oo marna ugaaska waaka la sheegahay le waa jira xataa geerada anta isla degaanu ma iskasaan dad badan may leeyinahay ugaaska markoole geeg mahasurumo ugaaska oo maskiinka la sheegohayo oo macnaha helkan oo usan ka gala maana ilaahaygai casa wajalaahay kor ku saari oo dadka walaalahishe walaalahay anna macnaha ilaahay ku dhawaaji ugaaska la sheegohayo oo maskiinka ah yaa ana ah marka saas daraaddeed dadkii shacabkii oo aan idoorhadeen shalay intii fadheedeen walweelba ilaahay hejiya ku ahaata marka oyoon ilaahay ku dhawaaji oo macaagay kaga qaadeen walaalahaasow ee samadooneedii alxamdulilaahi shacab weynihii saqiir iyo kabiir ee nus iyo rijaal eeba walaalyaal mahadsantiinaa lahaa amahadnaqay maybaanka mahadnaqay samadoomeedan alxamdulilahi rabbilcaalamiin arrinta geekii la bilaabay hadda dhatiyo surunyin mayla kiyaabay xataa idyoolin intii oon aragna oo arrintanlay induubanaaya ee shacabka dhexgaadayan shacabkan kan geekalan walla saaray oo alxamdulilahi rabbilcaalamiin haanga ka saaran la array oo liin hiri oo liin dhibaatay ma jaro marka shacabkaas oo saas alxamdulilahi rabbilcaalamiin waliyoo la baheen sadaqaysadeen ilaahay dartiis aan la baheen kama hasinyin wajazaakum allaahu khayran allah mayba kale an gudubey ana hanuun madahooga jarna marka dadka kuley alxamdulilah rabbil aalamiin meel kasta dhan seeda jaray meel kasta dhan la kulma jaray mahan marka mayba waaha mayba aan mahnaqay ugaaskii hore ugaas cumar ugaaskan kuley mayba waaha sida hadda la ogsoonyi konton iyo saddex sana yaa deegaankan ceelalaan aan halgamaay koley habus ugaas hungey intaasoy mahan halgama lahayn ugaaskii khayrka badanaay oo intaaso way deegaankaas aan halgamaay oo ha ka sabaraay xataa nolol jaahil ee waagaasooy laha ka noolaayay ururooyin fara badan esbaarooyin dhakadaw alxamdulilah hataa macnaha muuryaanka weerarti walkas dhon ha ka sabaraay yaa aan mahadnaqe intaas kadib may lahaa dadkii oo macnaha walaalahii e oo samadoomeedii e oo shacabkii e mayn dardaaramay may baa ku codsadey inay alxamdulilah rabbilcaalamiin iila shaqeeya hilkii oo ana la isaaray ilaahay iin fuduseeyo ilaahay iin fuduseeyo ilaahay iin fuduseeyo tolkana maybu aha alxamdulilaahi haddii koley ana la idoorday anina ma imbaahnaa oo fadoohaya tolkan kan ee kitaabka ilaahay iyo sunnadii nebi maxamed salawatullahi alayhi wasalaam ini ka dhaw sunnadii nebi maxamed salawatullahi alayhi wasalaam iyo kitaabka alle kitaabka ilaahayna galanta midigtaa ka qobado qorigana galanta bada ah ka qobado maybu aha kitaabka kitaabka ilaahay qorigana maybu waa kitaabka la ka ilaaliya seefti nabi maxamed indar daarima salawatullahi alayhi wasalam hadduu kormayl in shaagay geeki oo muuryaantan intii oo ardayda ha ku taleen etoobiyaanka ee luug kooyan oo etoobiya ku kooyan luug ini alxamdulilahi ka doofaar oo shaydaan ee etoobiya ka khudbay marka shabaabna walaa ku heeladaystay ku tabti marka mayl eeray masaajidkaa surumi meela abaarka qaangahay ka murumi bacdishe markii usuga dhidoobi yaa maylaray kitaabkii oo meelo hor ee saaran yaa intii haaqaadiya dhido isku ku tirtiri may la sheegay lan oo dadkii meelo roogi kumad eh intii haaboodi yaa ma erhay ankatartoy kitaabka dhidooda kii oo turjubaansheehaa warsaday lankan kan ee boodboodahay may fadoheer ma erayhe kitaabkii yoo ka dhaqamaaya un kitaabkan markun kitaabkan ama anaha indiidohay aray ini dhidooda isku ku tirto war kitaabkan kan ee al-shabaabaad la hayti al-shabaabna bati markan kan inta fadhiyo may faday bari marka walaal horta in uu fadhaw ku kanu oo macnaha diinkan macnaha lanki gaala dhatiya ka nool dulligaas ago hoo gabarta taa la kufsado yaad andahow korno hoo alxamdulilah rabbil caalamiin een kitaabkii ka dhidooda liisku kutiro yaa andahow korno ilaahay baa sheegay marka dad oo ducafa oo ilal mustadacafiina ee lay meeliyada ah inay ka heri koraan maalan kale muslimnimo sheegadaw meeleen ka heri korna ilaahay yaa sheegay ayadiisa ka sheegay marka dadkii oo hadda geeka gaala ka hoos noolna maylena gaala hoostiye wanaag makiine sharafna makiine adina dulliya ka noola maanadahowa korto jihaadka ha waafaqalena jihaadka ha waafaqalena intaas ka bacdigeed maybaa lahaha dadkii oo dariska hani oo hadday darisnimada lakana nagaay insha allahu tacaala biidnillahi alkariim haddii ilaahayna waafajiyo ee kolley dariskana ini oo hegayn dhab aan kugu koyn ya eedan rajeeya eedan dhab aan koyn eedan rajeeya ana kulley ma hadal badani assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kaasina wuxuu ahaa ogaaska cusub ee beesha geedidle ee gobolka gado ugu dambayntiina waxaa munaasabada soo xiray waalaga gado sheekh abuturaab bismi illaah in alxamdu lilaah نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نفتيدي نفتينا وحاو دردارميا تقوى الله سبحانه وتعالى taasoo ilaahay tabaaraka wa tacaala u dardaarmay innaga iyo dadkii naga horreeyeyba qaala tacaala alla wuxuu leeyahay walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waiyaakum an ittaquu llah allah tabaaraka wa tacaala wuxuu dardaarmayaa innaga iyo dadkii naga horreeyeyba ilaahay tabaaraka wa tacaala inaan iska jirno oo ka baqno intaa kadib waxaan u mahad celinayaa dadkan tirada badan leh ee suldaanada iyo nuqabada iyo odayaasha iyo culimmada leh iyo dhallinyarada dhammaan ka soo qayb galay xafladan lagu caleema saarayey ugaaska beesha galadle ee gobolka gedo ugaas macalin xuseen waxaan leeyahay ugaaska reerku ay duubeen beesha galadle ee gobolka gedo macalin xuseen runtii ninkaas xil baa la saaray xilkaa isagiina waa xil culus weeye waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala ha u fududeeya waa xil culus weeyaan hortiina walaal horea hayey oo muddo badan soo waday waxaan leenahay isagana intii uu soo waday shaqadaa uu soo waday miisaanka xasanaadka allah u saaro macalin xuseenna allah u fududeeyo tabaaraka wa tacaala isaga ayaa iskale fududaynta annaguna waxaan leenahay insha allahu tacaala waa ku garab taagannahay naqiibka cusub ugaaska cusub waa garab taagannahay ugaas xuseen jazaakum allahu khayran halkaa ha ka gaabinin waxaan sidoo kale u mahad celinayaa beesha dooratay ugaaska waxaan leeyahay jazaakum allahu khayr waad xusheen nin ku habboon baad u xusheen waxaan leenahay ha ka hadhina isgarab istaaga oo hawshii aad u dhiibteen ha kaga hadhina waxaana leenahay insha allahu tacaala sida uu ballan qaaday halkan hortiina uu ka sheegay ilaahay kitaabkiisa tabaaraka wa tacaala inuu idinku hogaaminayo waxaa laydinku leeyahay marka samciya daaco inaad adeecdaan inta uu ku taagan yahay xaqa hadduu dee xaqa ka leexdo walciyaadu billah waxa weeyaan samcana male daacana male beesha waxaan leeyahay jasaakumullaahu khayran waxa weeye qadiyadda inaad aqbashaan waxaan kaloo dardaarmayaa beesha u dardaarmayaa ugaas haddii la duubo wuxuu u baahan yahay xoolo ugaas faqiir oo aan waxba haysanin ummad ma maamuli karo ugaaskii waa in la xooleeyo ugaaska beeshu waa inay xoolayso waa inayna ka hadhin insha allahu tacaala oo waxa weeye haddii ugaasku u xoola yeesho ummaddana waa hogaamin karaa laakiin ugaas faqiira oo waxba haysanin ummad ma maamuli karo marka waxaan u dardaarmayaa insha allahu tacaala beesha inayna ka tegin ugaaskiiyo insha allahu tacaala ay xooleeyaan taana waa dardaarmayaan walaalihiin baanu nahay waxaan u taagannahay ilaahay tabaaraka wa tacaala kitaabkiisa inaan tadbiiqinno in dadka lagu dhaqo hadaf kaloo intaa ka dheer ma jiro ahdaafta kaleo aan xaqiijinanaa waxay tahay cadowga saa'ilkaa ee soo duulay in lala dagaalamo runtii waad ogtihiin cadowgaasi waa cadow soo duulay oo muctadi oo soo xadgudbay cadowga isagaa in la celiyo oo la dafciyo waa waxyaalaha ay u taagan tahay ama ahdaafta ay xaqiijinayso xarakadu waxaa kaloo ka mid a ahdaafta aan xaqiijinayno waxa weeyaan dadkan muslimiinta ee ku nool sharqi afriiqiya acraadooda maalkooda iyo tarawaadkooda iyo khayraadkooda in loo ilaaliyo qayb bay ka tahay waxyaalaha xarakadu ay u dagaalamayso waxaa ka mida nafta dadka muslimiinta in la badbaadiyo oo laga ilaaliyo mooryaanta iyo gaalada iyo waxa weeye diin la-aanta dadkiina waxa weye ilaahay tabaaraka wa tacaala kitaabkiisa la baro waxyaalaha ay u dagaalamayso waxaa ka mida nasliga in laga hortago in la bedelo nasliga waxa weeye taranka waxa weye cadowgu meel kasta uu joogo waxaa ku badan xumaanta iyo fisqiga ayaa ku badan taas waxyaalaha ay ka hortegaysa xarakadu ay u dagaalamaysa ayuu ka mid yahay dadkan muslimiin weeyaan inaan nasligooda la bedelin waxaa kaloo ka mid a ikhwaani fillaah si guud dadku inay noqdaan waa muslimiin xora weeyaan inay dadku xor noqdaan oo laga saaro qabyaaladda iyo xumaanta ayaa ka mid a waxaa ka mid a dadkan muslimiinta ee soomaaliyeed inay ku hoos noolaadaan shareecada ilaahay tabaaraka wa tacaala hoostiisa iyagoo mida oo lagu mideeyo taxta raayati laa ilaaha ila allah raayadaa madow hoosteeda dadka in lagu mideeyo allahu akbar ahdaaftaas tirada badan leh markaan xaqiijinayno waxaan u baahannahay marka dadka muslimiintaa inay nagu garab istaagaan waxaan rabaa ugaas xuseen inaan guddoonsiino insha allahu tacaala kitaabkii qur-aanka ahaa ee uu ku xukumi lahaa reer gelad insha allahu tacaala uu ku xukumi lahaa ayaan rabnaa raayadii iyada ahayd inaan insha allahu tacaala guddoonsiino halkaani sheekh xuseen kani waa kitaabkii qur-aanka ah allah tabaaraka wa tacaala uu soo dejiyey sabca samaawaat ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka soo dejiyey wuxuu ku soo dejiyey nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam sa aad ogtihiin kitaabka ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa ugaas xuseen maanta insha allahu tacaala uu dhaqan gelinayaa beesha dhexdeeda insha allahu tacaala iyadoo beeshuna hore ay ahayd beel muslimada insha allah qabso ugaas kitaabka allahu akbar allahu akbar waxaan haddana guddoonsiinayaa raayadaasi waa raayadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam raayadaa nebi maxamed raayadiisii weeyaan ogaada qof kasta oo muslina waxaa laga yaabaa dadku markay hadlayaan waxay yidhahdeen calan madow bay wataan markayna dacaayadaynayaan waxay leeyihin calan madow bay wataan raayadii nebi maxamed weye calayhi salaatu wasalaam waa raayadii u waa laa ilaaha ila allah weye wax kaloo ku qoran ma leh raayada ayaan u dhiibaya insha allahu tacala ogaaska waa raayadu ka hoos dagaalami lahaa weye raayatu sawda allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar qorigan waa qoriga akaha ee uu ku difaaci lahaa ilaahay tabaaraka watacaala kitaabkiisa oo uu u dhaartay uu yidhi kitaabka waxa weeyaan waxaan ku qabanayaa midigta qorigana waxaan ku qaadayaa bidixda insha allah qorigii weeyaan allahu akbar qoriga akaha weeyaan waa ka kani waxa weeyaan waa booshkii oo waxa weeye qasnadihiisii leh insha allahu tacaala ugaaska jazaaka allah khayr qabso ugaas kana qabso haye allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar wajazaakum allahu khayr xafladeenna halkaasay noogu xidhan tahay wa sala allahu calaa nabiyina moxamed kaasina wuxuu ahaa waaliga walaayada islaamiga ah ee gado فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa warasyada ayaan ku dhownahay xildhibaanada baarlamaanka ayaa bilaabay inay dagaal ku bilaabaan madaxweynaha dowladda federaalk ee farmaajo xalay kulan albaabada loo xiray ayay qaateen maantana shir ayay ku yeesheen xaruntooda waxayna weerar afka ah ku qaadeen farmaajo waxaa ugu horreeyay cabdiraxmaan odowaa wasiirkii hore ee gudaha laakiin waxaa la isku waafaqsan yahay in aan loo diyaargaroobin guddiga doorashada uusan diyaargaroobin madaxtooyadu iyo xukuumaddii hadda xilka ka tagtay aysan wax diyaargaroowa saddex sane ee barkii la soo dhaafay aysan qabanin sidaas darteed waxaa lagu qasbanaaday in la isugu tago dhuusamareeb waxaa dhuusamareeb isugu tegey maamulladii dowlad goboleedyada iyo ayagoo halkaas ka soo saaray in doorashadu ay noqoto doorasho heshiis lagu yahay wax muddo kororsigan aysan jirin waxay suuro gelisay arrintaasi in dowladdii federaalka ah laga waco shirkaas oo madaxweynuhu iyo ra'iisul wasaarihiisii hore ay tagaan nasiib daro madaxweynuhu markuu arkay inuu dhinac walba ka hareeraysan yahay oo doorashadii uu been abuurka ahaa ee uu rabay inuu been abuuro iyo extensionkii midna uusan soconaynin wuxuu dhuusamareeb kala soo laabtay go'aan deg deg ah oo u ah inuu xukuumaddii iska bedelo isagoo si deg deg ah xukuumaddii waxaa been abuur ugu filan in xukuumaddii saddex sane ee bar madaxweynuhu uu lahaa ma dhacayso ay horta toddoba daqiiqa ku dhacday marka been abuurka madaxweynuhu uu sameeyey saddex sanaya bar xukuumaddiisii horta ka muuqatay oo toddoba daqiiqa ku dhacday waxaan ka war haysaan in xukuumaddii la riday oo xukuumad kumeel gaara la dhisay horta xukuumadda kumeel gaarka ah ee warqadda kumeel gaarka ah ee madaxweynuhu uu ku magacaabay ra'iisul wasaare inuu sii ahaado mahadi guuleed waa sharci darro dadkii waxay wax badan isu weydiinayaan shirkii xalay ay kulmeen xildhibaanada qaarkood ee ay ku kulmeen qaayadatan ee gorsoor afartii sanaba mar inay dhacdo doorasho doorasho waxaa noo qoran oo dhacdo weliba one berson inay dhacdo qof iyo cod ah doorasho qof iyo cod ah inay dhacdo waxaa laisku khilaafsan yahay waxaa weeye wakhtigeedii ma ku dhacayo mase taas waa kala isku haysta maana inay doorasho dhacayso oo afartii sanaba mar inay dhacdo waa sharci waa qodob dastuuri ah laiskuma khilaafsanaa doodina kama taagnaa wakhtigeedii kuma dhaceey mise waa ta laisku haysta
magacaygu waa sacdi yaasin xaaji xalay waxaan u jeednay xildhibaano asxaabtayda ah oo meel intay iskugu tageen dhahayay intaasoo konton baan nahay lixdan baan nahay hadday rabaan toddobaatan siddeetan ay noqon karaan ka badanayba noqon karaanba oo dhahayay waxaa rabnaa qof iyo cod waxay ahayd in laga shaqeeyo oo ay xildhibaanadu ka fekeraan 2017kii 18kii 19kii xaggee la jiray waxaa la jiray xukuumadda ee xildhibaanaduba waxay ku mashquulsanaayeen guddoomiye la rido oo inqilaab lagu rido nin dhahay fikirkiina aynu ka soo jeeda darashada looga dhaco waxaanu ku mashquulsanayn maxaa la dhahaa dowlad goboleed la jijibiyo marka maanta oo saddex bilood ay ka dhiman tahay inaan nidhaahno qof iyo cod baan raadinaynaa waana nasiib darro waxaana been u sheegaynaa inta muqafiliinta aan waxba kala garanayn qof kastoo maskaxle laakiin maanta uu garanaya aniga mid kale ayaa ii raacda oo iigu weyn maanta baarlamaankii baan dhex fadhiyaa brogaraam baa iska socda maaliyadii baa la leeyahay hala ansixiyo waxaa laga hadlayaa eh, guddi dastuuri ah oo la rabo in maxaa la dhaha muddo kororsi ah yaa muddada u kororinayo marka xukuumaddii dhacday aan ognahay sharciyan xukuumadda waxa ay qodobka sagaashan iyo toddoba ra-iisul wasaarihii baa la rubay xukuumad ma shaqayn karto maalin kastana warqadaa naloo keenaa laleeyahay xukuumad baa wax wada maanaa waalan baa leyay masaacadan baa laga heysaya war adduunkan soomaaliya xaggay u socotaa soomaaliyay annaga baarlamaankii baan nahay baarlamaankaan dhex joogaa maanta wallaahi ciyaar ma aha waddankan dowladda madaxweyne farmaajo meel xun buu rabaa inuu ka tuuro dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa warasyada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم